asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa taageeradiinna iyo maxaanku raha muujinta aad muujiseen tallaabooyinkii ilaahay hadda aan soo qaadnay inay sax ahaayeen waxayna siinaysaa enerji iyo tamar hor leh oo aan ku sii soconno oo aan dadaalka ku sii dheerayn haddii aan la yidhaahdo sidoo kale markii aan qallocanno ama aan qaldannana inaad sida noogu sheegi doontaan ayaan rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo intaas kadib aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay prime ministerka warbixintii hagaagsanayd ee sida macnaha leh ay wax noogu qabsoomayaan oo u tilmaamay waddadaas un baan rabaa aniguna inaan sii iftiimiyo wixii dhibaato ah oo dalkeenna ka dhacay annagaa horta ka mas-uulaho gacnaheenaan ku samaynay yacnii qadarta rabbi waa meesheeda laakiin ficilkaas dhacay wuxuu ahaa ficil aan annagu samaynay dalkeenna annaga gacmaheenna ku duminay dowladnimadeennana annaga gacmaheenna ku waxaynay maantana annaga unbayna sugay haddana inaan sidoo kale aan u dhisno caliyaa ii lahaa caashaa ii lahayd dowlad hebelaa xagga iga soo gashay koox hebelaa xagga iga soo gashay waxaasoo dhan waa cudurdaaro aanan muxuu ahay macquul aan ku ahayn dhibaatadiina gaartay haddana aanan macquul ku ahayn meesha aan u soconno balaayaanna hor taagan dowlad hebelna xaggaasay naga haysataa koox hebelna xaggay naga haysataa nagama celinayso meeshaan u soconno weli annagaa mas-uuliyadda iska leh meeshaan u soconno oo wanaagsan oo ciziga iyo karaamada iyo sharafta iyo dadkeennu inay noolaadaan oo nolol qiimi lahoo sharafle ay ku noolaadaan mas-uuliyaddeeda annagaa iskale annagunbaynana sugaysaa yacnii cid inta noo timaado inuu dhismo oo meeshaasaan u soconno oo ah ummad karaamo leh oo adduunyada qiimo ku lahaan shalay ahaan jirnaye meeshaynnii booskii aan caalamka ku lahayn inaan u noqonnane waa mas-uuliyad annaga noo taallo cid kale oo meeshaanna gey karta ma laha adduunyadu way nagu saacidi kartaa way nagu kaalmayn kartaa way noo fududayn kartaa inaan u noqonno meeshaynnii aan awal ka nimiday laakiin nama geyn karto gacanta inta naga qabato nama geyn karto mataal oraah iyo sheeko yaroo waxaa jirta mar walba aan soo qaato oo ah nin beer falanaya ayaa waxaa u yimiday nin socda markaasuu yidhi nabad miya nabad wuxuu yidhi waa habawsanahay ama waa lunsanahay ama waa dayeysanahay inaa i tilmaantidaan rabaa marka waa weydii wuxuu yidhi afarta jaho ma kala taqaan horta makuu kala cad yihiin markaasuu yidhi maya ninkii beer falashadiisuu ku noqday wuxuu yidhi walaalow waa sidee markaasuu yidhi haddee kuma tilmaam maku anfacayso laanna afartii jahaba haddaadan kala aqoonin laguma tilmaami karo gacanta inta lagaa qabto meeshii in lagu geeyaad rabtaa anigu mana kuu awoodo ma yeeli karo marka adduunyadu marka aan meeshaan u soconno horta annagu aan garanayno ee waxaan naga maqan aan garanayno ee aan isku raacsannahay markaasay adduunyadu waxna tari kartaa keliya laakiin meesha aan u soconnaba haddii aanan garanayn oo dhinac lalaga jiro aanan garanayn oo saasaan isaga daba wareegayno oo kuwa qaabka daranee annaga naga tirsan iyo aan u dhagan nugulnahay haddee adduunyadu wax kastooy samayso waxba nooma qaban karto daliil waxaa u ah muddo shan bilood ka yar muddo shan bilood ka yar oo aad dadaasheen oo aad magaalada muqdisho isbaarooyinka ka qaadeen oo aad maxaanku idhaha dowladda aad garab istaagteen oo baarlamaankeenna uu sidii wanaagsaneedeed ogeydoonoo isdubnaanta laheedoon kala daadsanaanta lahayn uu ku shaqeeyey oo afar biloodoo isku xirtoo afartan iyo lix fadhi uu galay uu ku sameeyey muxuu ahay wixii aasaaska dowladnimada looga rabay adduunyadu markii ay aragtay adduunyadu markii ay aragtay intaas iyo hoggaankii oo isqabqabsi lahayn madaxweyne raiisul wasaarihiisaan eedaynayn ra-iisul wasaare madaxweynihiisa aan eedaynayn guddoomiye baarlamaan oo aan sidoo kale eedaynayn maxaan ku dhaha guddoomiye maxkamadeedoo muxuu aan waaran dadku usoo yacnii adduunyadii markii la arkay hoggaankiina inuu sidaa yahay baarlamaankii sidaa yahay shacbigii uu sidaa yahay hadda waa shan bilood ma dhamma hawshaasi dhan intay socoto waa shan bilood ma dhamma ayaa la yidhi nacam marka muddadaas kooban markii intaa la arkaa layidhi nacam allailah markaan dadkaani dhinacii saxdaha ay u jeesteen meesha laga jira iyo waxa ay rabaanna way garanayaane aan maxaanku dhaha aan garab istaagno waa middaas midda keentay safarkeenna hadda ugu dambeeyey dowladda maraykanka oo labaiyo labaatan sano yacni haddii aad xusuusataan maalintii unitaf ee la soo dirayey ee madaxweynihii birigaa jooga ee maraykanka ahaa ee george bushkii weynaa waxaa khudbadii uu jeediyey maalintaas waxaa ka mid ahday soomaaliya inay dowlad ahaan u jirto way ka dhammaatay yacni maalintaas ayaa maraykanku wuxuu go-aan gaaray dowlad soomaaliyeedoo jirta ma jirto dadkeennii markay boqolaal u dhimanayaan oo kumanaan ay khatar ku jirto oo saddex boqol oo kun oo qofood laleeyahay baahiyay u dhinteen oo laleeyahay baahidana maxaa u dilay mid kaloo soomaaliya ayaa ka hor istaagay mucaawanadii adduunka uu u keenay inay gaarto waa in dadkaasi la badbaadiyaa oo xoog lagu geeyaa maalintaas ayaa waxaa lahay soomaaliya dowlad kama jir lanna dowladdu waxay u taagan tahay hadba intay karaankeeda dadkeeda inay difaacdo maslaxadda ummadda inay ka shaqayso danta ummadda inay ka shaqayso ummadda wixii u wanaagsan inay mar walba samayso ummadda waxa ay leedahay in si cadaalada ay ugu qaybisoy wada gaaraan dowladdu mas-uuliyaddeeda waa taasaa haddii marka intaa la waayo dowlad ma jirta marka intii baana la waayo beriga maantaa kusoo xigtay oo aad sidaad hadda beridhooda arkayseen dowladda maraykanka haddana ay tiri maanta waxaan aqoonsannahay soomaaliya dowlad sharci ah oo dadkeeda matasha dadkeeduna ay raalli ka yihiin inay jirto ayaan aqoonsannahay marka haddii aan ku sii darno hore usii soconno ne intaa iyo in ka badan ayaa muxuu ahaaye yaa soomaaliya u furmaysa soomaaliya jasiirad cidlaa keligeed kuma noola qarniga koow iyo labaatanaad waxay ku nooshahay adduunyada globalizedka ama caro edigta noqotay ee isku xirantay ayay ku dhex nooshahay marka waa inay ka qayb qaadataa isku xirnaantaas adduunyada isku xirtay soomaaliya adduunyadu danay ka leedahay soomaaliyana adduunyaday dana ka leedahay iyaduna danahaas isdhaafsiga ah ee isku jira ayaan nasiib badan ilaahay wuxuu noo siiyey inuu meesha aan adduunyada kaga naalno oo muhiimad gaara u leh adduunyado dhan ay wada eegayso waa waa yacnii nasiibka iyo maxaanku idhahdaye naxariista ilaahay uu nagu manaystay ka mid tahay inaan horta gobolkan geeska afrika inaan degannahay waxay ka mid tahay naxariista ilaahay na siiyey naxariista ilaahay la siiyey waxaa ka mid ah toban milyanoo qof annagoo nalagu qiyaaso tiradeena inaan nahay saddex kun iyo saddex boqol in ka badan oo kilomitir oo xeeb ah inaan leenahay naxariista ilaahay na siiyey annagoo toban milyan dadkeenna lagu qiyaasay waxaa ka mid ah siddeed milyan oo hegtar oo dhul tacabka ku fiican ah inaan leenahay naxariista ilaahay na siiyey waxaa ka mid ah laba webi oo joogta ah oo labaiyo tobanka biloodoo sanadka socota biyahooda inuu dalkeenna dhexdiisa u karba adduunyadu dal intaas isku haystahay runtii waa yaryahay intaa waxaa noo dheer oo hadda mar maalin maalinta ka dambaysa lasii ogaanaya dalkeennu inuu aad iyo aad qani uga yahay dhulka hoostiisa waxaa ku jira inta aan hadda tilmaamay waa intii aan arkaynay oo maxaanku dhaha dhulka dushiisa saaray laakiin hadda waxaa lasoo ogaaday dalkeenna inuu ka mid yahay dalalka adduunyada ugu qanisan marka la yidhaahdo khayraadka maxaanku dhaha dhulka hoostiisa ku jira intaas kadib intaas kadib waxaa mahad ayadana aad iyo aad u weyn oo ilaahay nagu mannaysta ah inaan hal ummad nahay hal inaan nahay oo aanan kala duwanayn oo naloo kala turjumaanayn oo afkii maxaan ku raha isticmaalka nooga tegaya afna oon isku aqoonsan karnaa oon iskula hadli karnaa aanaan lahayn oo maxaanku yidhaahdaay aanan kala duwanayn oo diin aanan ku kala duwanayn oo madhab aanan ku kala duwanayn oo waxaan ku kala duwannahay maantoona kal intaas aan soo sheegay iyo in kaloo ka badan waa waxyaabaha na midaynayo oo isu keen haya ummadaha qaarkood ee kala duwan laba iyo labaatan sana aan annaga dowlad la-aan nahay bila gudahooday malaayiin laba iyo labaatanka sana inta naga dhimatay laba jubaarka saddex jubaarkeeda ay bila gudahooda isaga laayeen ama ay muxuu ahay dhibaatadaas ay ku gaartay nicmada ilaahayna siiyey waaye waxaas hataa markaan dowlad la-aan noqonnay weli waxaas ku keensii hayay waxay ahayd nimcaan laakiin inaan markaa nimcadii qaarkeed kuwa annaga naga tirsan ay u beddelaan waxna kala qaybiya wax isku keen dira sabab aan isku dilno sabab aan annaga karaamadeenna u baabi'inno inay kuwa annaga naga tirsan qaarkeed inta noo sheegaan annaguna aan qaadanno sax ma aha sax ma aha kuwaasi waa soomaali ma dhahayo ajnebi ajnebi sidiisaba haddii xataa cadaawad uu noo qabo haddaanu mid soomaali ah oo ku soo dabagabado asagoo danihiisa soo horkaco inta keena aanu helin ma waxbaba naga qaadi karo wax uu naga qaadi karo ajnabi ma jira hadduu xumaan nala damco laakiin annagaa u noqonayno soo maaha muxuu ahaaye daabkiiba saarta annagu marka kuwaasi qalloocday cadow ma dhahaye way qalloocdeene muxuu ahaaye allah soo toosiyaan leenna waan u ducaynaynaa waxyaabo badan ay kusoo gabadaan waxa ay ku gabadaan ay ku soo dugaalaan waxaa ka mid a waxyaabihiina midaynayay oon wada lahayn waxaa ka mida diinta islaamka diinta islaamka oo caalamka ilaahay ou yacni nicmooyinka ummadaha uu siiyey nicmada ugu weyn ay tahay oo annagu haddana si gaara weliba alxamdulilaahi aan weliba dhexdeeda aan haddana ugu sii noolnahay oo habnolooleedkeenna ou ayada ku salaysan yahay oo aanan dhexdeeda xataa firqa firqa iyo ku kala qaybsanaan aanan taariikh u lahayn aan ku leennahay oon yacni dhinac walba iyo dhinac madhab iyo dhinac walba aan ka midaysannahay yaa nin inta soo qaatayo wuxuu ka dhigay sabab aan isku khilaafno isku dilno isku dulayno annagu aan isku dulayno marka macquul ma aha xisku inuu noo soo noqdo caqliga noo soo noqdo u baahan oon fiirino oon dhaano warheedhe waa maxay inteena laga haystaa diinta islaamku waa faktarka waa waxa mabaadida qaab nololeedka mujtamaceennu uu ku salaysan yahay uu ku dhisan yahay waaye waa waxa aan in badanoo ummadaha adduunka ah kaga duwannahay waxa uu soo qaadayaa oo isticmaalayaa qabiilka qabiilka qabiilku waa maxay qabiilku soomaaliyan wadannahay soo maha yacni qowmiyado kala duwan iyo ummado kala duwan iyo jinsiyado kala duwan maaha yacni soomaalinimadana marka la micneeyo waxa ay tahay la sheego waa waxana midaynayo isku mid inaan nahay wax badan oon wadaagna aan leennahay yay soomaalinimada asal u tahay iyadii sidaas ahayd oo waxa badanoo aan wadaagno oo naga dhaxeeyey na tusaysay inaan maanta uu qof inta qaato uu yidhaahdo aa maya maya mid ma ahine qoladaasna reer hebelaa la yidhaha qoladaasna reer hebelaa la yidhaha waxna iskuma darsanno macquul maaha xiska iyo caqligu inuu noo soo noqdaan u baahannahay oon dhahno war ukaadi tan ma aha tii aan ku kala tegayna wuxuu isticmaalayaa gobol gobol hebel haddiina la yidhaha annaga gobolkaas haddiina la yidhaah laakiin xaqiiqada dhabta ah maxay tahay annagu muddadii yareed ee aan hadda talada joognay waxaan aragnay ah waxay tahay nin baa orday reerkeenna kanaa laga hadlayey saanaa la yeelay waxaa intaa laga dhacay cadaalad xumaa lagu sameeyey kanaa la sameeyey okay waa maxay waxa in la sameeyo aad jeclaan lahayd oo haddii la sameeyo cadaalad inay dhacday aad ku qanci lahayd markaad tiraadidna reerkeenna wasiir hal si xataa kama bilaabaya wuxuu ku leeyahay hebel ama aniga ama mid uu adeer u yahay ama mid asiga walaalkiis ah ama yacni meeshaasay imaaneen reerkii ugu qaylinaya xataa maaha reerkaasaan annaga wasiir u rabnaa ninkii u qalmo oo reerkaas ku jira oo muxuu ahay leh qabsadeen marka yacni dhihi maayo wareerkaasaan annaga wax u rabnaaye ninkii u qalmo oo qualification u leh oo kartidiisa leh oo aqoontiisa leh booskaas saas ha loo dhiiba xataa dhihi maaye haddana wuxuu imaanayaa xogle hadda reerka dhexdiisa ma garanaysaa reerka dhexdiisa laftiisa baalansi laga rabaa oo qoladaasi xaggaasay wax ku haysatee waa in qoladan muxuu ahaaye la waxeeyaa marka qoladiina qoladiina nin buu wadaa marka marka macquul ma aha yacni haddii aanan ka imaan karin waxaas oo aanan u imaan karin waar allayleh maanta maxaa noo shaqaynayo na bixinayo oo aanan fursad isi siinayn war waxaan bal horta muraadkii soomaaliyeed lalahay inay fulinayaan in kale bal hal la eege eh aan wakhti siina aan la isdhihin macquul maaha gobollada jamhuuriyadda soomaaliya qabaa'ilka soomaaliyeeda kuwada nool yacni waa degaano la garanayo aan doonayno in ay noolaadaan dadku aasaaska nolosha meesha uu ka jiro oo aan rabno inuu ka noolaado waayo marka waxaan rabaa maanta fursaddan inaan uga faa'iidaysto aan aan xisaabtanno aan fikirno aan qiimayno caatifadeenna iyo ninkaas muxuu ahaaye daniistaha ay ah waxa uu wataa aan iska fiirino dadka soomaaliyeed ayay u taagan tahay dowladdan waxaan u taagannahay waan garanaynaa boogaha dadkeenna ku yaalla waan garanaynaa in la dhayo boogahaas oo la daaweeyana waa mas-uuliyadda aan leenahay miisaanka waan garanaynaa dowladdu inay dowlad muxuu ahaay wada jira oo la wada leeyahay oo dadku ku wada jiraan inay noqoto waa garanaynaa laakiin miisaanka waxa in laysku miisaamo u baahan marar badan waxay tahay wadajirkaas iyo muraayaddaha laga wada muuqdo iyo tayaynta shaqada qabashadeeda labadaba isku miisaamiday u baahayn ilaayo hadda ma garanaayo meel aan dhihi karno xadgudub badanaa xadgudubaa ka dhacay haddii ay tahay samayntii baarlamaanka oo maxaanku idhahdaay wixii aan ku ballannay ee lagu heshiiyey meeshaan laba arrimoodoo taallo oo dowladduna ay aad u dhowrayso waxay tahay mid waa isfaham siyaasadeed oo dad soomaalida isku tegey ay isfaham soo gaareen wax kaloo hadda ka wanaagsan oo barbaryaalana aanay jirin isfahamkaasi in la wado oo lagu dhaqmo ay tahay waa qaabkan muxuu ahaye awoodda iyo muuqaalka dowladnimada iyo in lagu wadaago muxuu ahaye qabiilka haddii ay sidaas tahay weli waxaan joognaa qabiilku meeshii ilaahay uu sheego ehdle tacaarafu waa isku aqoonsanaynaa inaan meesha ku wada jirno waxa inaan wada leenahay inaan maxaanku idhahday aan ka wada muuqanno sharafta iyo heybadda dowladnimada in la isi siiyo waa intaasaa inta ay keenaysa ee ninka wasiirkaa midka safiirka ah midka jananka ah midka maxaanku dhaha madaxweynaha ah midka ra-iisul wasaaraha beesada dowladda inta jeebka kusoo qaada qabiilka u qaybin maayo darajana kama wada simi karo qof walbo qabiilkiisa inta soo qaada meel ma keeni karo haddii uu sidaas ku dayana waa fashinka meeshii ay wax ku fashilmeen waaye laakiin haybaddaas yacnii annagoo dhibkana gaaray oo hadda ka horaansha waxay tahay qabkeennii markii dowladnimada naga burburtay oon dowlad weynay qabkeennii iyo wixii aan qabnaya hoos u soo degay dowladnimo iyo soomaalinimo inta ka soo degnayn reer hebelnimada aaday u xanuun badan tahay marka reer hebel qabkooda haddii la taataabto waa arrin maxaan ku idhahdaay inta laga wada jiridhacooda dadku dagaal loo soo wada istaagay waa soo taabanna waa aragna laakiin xaqiiqada waxay tahay labadu iskuma heli karno qabka qabiilka inaan haysanno iyo qabka qaranka inaan raadinno oo naga dhumay labadu iskuma heli karno shalay waxaa dhacay shalay waxaa dhacay shalay waxaa dhacay qabkii qarannimadaan iska siibnay meelaan dhignay laanna midaan dowladnimadii meel dhignay ayaan kaasna meel dhignay qabkii qabiilkaan gashannay reer wixii naga dhacay iyo wixii uuna gaarsiiye waan garanaynaa maanta waxaa la joogaa markii qabka qabiilka intaan iska siibno aan kii qarannimada dib inaan u gashanno aan isku dayi lahayn waana kaas waana kaaskan keliya ee na anfacayo saas inaan yeelnaa marka waxay u baahan tahay qiimi inaan bixinay u baahan tahay inaanan xaranxatoonin oo aanan muxuu ahay aanan xanaaqin marka aan la yidhaahdo maanta reerkaaga wax ma helin oo aan aamino maanta reerkayga haddaanu wasiir noqonin berri uu noqonayaa maanta kan uu reerkooda wasiir noqdana berri uu noqon doonin yacnii boqortooyo la sameeyey oo ninka maanta ama waa wasiir ama waa waa agaasima ama waa safiir la yidhi dhaxaltooyo ma aha wiilkiisa uu ka dhaxli doono berri ama kan la dhashay uu ka dhaxlayo waa wareegto maadaama waxa ay yar yihiin ninka odaga ah ayaan dhaweeto xukuumadda markaan dhisaynay oo layidhi toban wasiir toban wasaaradood baa xukuumadda laga dhigaya ma toban waa laga dhigaya haa ma ku qanacsan tahay inay shaqaynayso haa haa waayo yidhi jijiilo ninkii gowracay qaybintiisaa laga rabaa hudha soo u qaybi laha jijiilo waa garanaysaa waa digaaga digaaga caruurta ah oo yaryarka ah digaaga caruurta oo yaryarka ah ninkii gowracay hilibkiisa soo u qaybi laha saa laga rabaa hudha marka madaxweyne waa adiga iyo prime ministerkaaga waa waa lidin sugayaa marka jeejeelaha hidibkiisa maanta qofku gaari waa birruu gaari doona haddii alla yidhaah laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dulqaadkiyaa naga maqan dulqaad un inaan yeelano maanta dhibaatadii la gaartay oo labaatan iyo labada sana dadkeenna waxay bad yani gaarsiisay in ay yacni rabitaankooda iyo danayntooda wax ay danaynayaan inay kooban tahay horizonkoodana maanta inuu yahay berri aanu gaarsiisnayn tobanka wasiire maanta la sameeyey berriyaa wasaaradu intaan ka badan karaan berriyaa dadka maanta wasiir aan helin ay helayaan berriya kii aan helinna haddii uu ku helo in ninkaa kale reerka kale ahay oo wasiir noqday hadduu ku helayo inuu nabad helo deganaanshiyo helo ilmihiisu iskool aadaan isagu isbitaal uu aado helo caawa wixii ilaahay ku arsaaqaba sariirtiisa uu nabad ku seexdo haddii xataa intaas uu helayo inuu u qaato sowmaana mudnayn mas'aladeenna marka waa intaas waxaan u baahannahay intaas yaa cadow ku ah marka intaas inta aan sheegayaa cadow ku ah midka maxaan ku rahdaye diinta inta kusoo gabaday dadkeennii kala qaybinaya cadow ku ah midka reer hebel haddaan nahay qoraxda sooma dhacda mana baxda haddaan saanana yeelin oo kii dambiilaha ahayoo waxgalay nin maa wax dilayo reer hebel baa reer hebel dilayaa la leeyahay mushkiladda meeshay naga haysato eeg reer hebel ayaa reer hebel dilay ma aha war nin dambiilaha oo gacan ku dhiigla ah ayaa wax dilay adduunyada dhammaa qabto noo gaar ma aha laakiin adduunyada waxay nooga duwan tahay waa dambiila waa hebel oo dambiilo ah oo gacan ku dhiigla ah oo maxaan ku dhaha naftii bini aadama ilaahay karaameeye qaaday waaye adduunyadu intaasay dhihi kartaa ay noogaga duwan tahay annaguna maanta waxaa nanooga baahanya intaas inaan dhahno ha daaficin in ninkaasi sharciga inta la horgeeyo wuxuu mudan yaha la marsiine adigay ku jirtaa nabadaada iyo heybadaada iyo maxaan ku idhahdaa karaamadaada ku jirta marka marka oo qabiilka na lagu qaybinay ka mid tahay boogtaa nalaga taabto oo nalaga dhimiyo la yidhaahdo sanadkii horeba wiilkii reerebelu wax dilay waa la sii daayaye muxuu ahay midka maanta kenya maxaa loogu dhigaya annagu sanadkii hore ma joogin haddaan joognaa sharciga aadaa dadka qof kastoo soomaaliya hadash wuxuu dhaha cadaaladda cadaaladda cadaaladda laba waxyaabood ay cadaaladda u baahan tahay mid horta waa inaan cadaaladda sidaa u leenaha aanay ahayn mid localized oo aniga dantayda inay cadaaladdu ahayn marmarka qaarkood aniga waxaan jecelahay waxaan inaan arka jeclaan lahay horjeedkeeda haddii cadaaladdu ay samaynayso horta inaan ku qanci karo wax kastoo wanaagsanood ku hadaaqaysid waa inuu jiraa qiimi aad u ogoshahay inaad bixisid kan kula dhashee xun haddii la qabto oo cadaaladda la geeyo wiilkii reer hebel inaad u aragna nin qalloocana cadaaladda geeyo midaa wax haday midaa wax dilay midaa gabar kufsaday imaajin waa la difaacayaa xaggee marka wanaag nooga imaanaya markaan kuweyna xunxun inta difaacno kuweyna masaakiinta ahoo la dulmiyeyna aan muxuuaha cagta madaxa ka saarno hoos u celinno si aan uga badbaadno khayr allahs iyo gabadhaas ciqaabka ilaahay marka waa inaan kuwa dulman mar walba waa inaan la safarnaa kuwa dulman midaa waaye gabadha masaakiinta ahoo la kufsaday hooyada wiilkeedii dulmi iyo gardarro lagu dilay cunuga agoonka ee aabbihiis dulmiga lagu dilay kan wixii uu mudnaay laga hortaagan yahay kan hantidii uu lahaayo asiga uu lahay laga maruugsanayo oo laga qaadanayo ayada oo loo sheegayo ama ma hubaysna ama been yarow ka dhashay ama maxaanku rahdaay uu dalku ka maqan yahay ama saamati doonaa loo dugsaday kuwaa haddee aanan garab istaagin oo si dhab ah oo naga dhab oo niyad ah aanan u garab istaagin meesha aan joogna ka kici mayno cadaaladdu marka waa inay sidaas noqotaa maxaa soo haray marka waxaa la leeyahay cadaaladdu garsoorkii musuq maasuq badanaa ka jiro oo qofkii lacag muxuu ahay siiye ayaa muxuu ahay loo xukumayaayo booliisku kii dulmanaha ahay haddii kasaroo laaluusha la siiyo waa sii daynayaano waa magaciisiyo layskuma hadlayn karo muxuu ahay sax ma ah haddee sidaas ay tahayba anuma qaba inay sidaas tahay laakiin haddaanba aqbalno xataa annagu sidaynaba ma dad cagaaran oo noocayn aan ahayn haddayax nooga soo degaya kuwaas xunxune aan sheegaynaan qabnaa waa toosinaynaa maanta midaan bedelaynaa biri mid kaleaan bedelaynaa mid fiicanaan raadinaynaa meelaha meel kastoo jira waa soo baryaynaa waa keenaynaa laakiin yaanan jeclaanin maanta inaan aragno labaatan iyo laba sano oo dowlad la'aan iyo meeshaas mudaan tagno kadib wax walba inay noo fiican yihiin ciidamadeenna amniga waxbay dhacaan waxbay dilaan waxbay kufsaan waxbay yeelaan kulligood ma aha waxaan rabnaa inaan kala saarno sida hadda beeshaan u sheegaay ciidanka inaan la dhihin war waa nin dambiiraahoo tuugahoo yuniformka gashane aan isla wada qabanno oo aan soo muxuu ahay waxayno laakiin yaanan caynin qaaday ee sidaa lagu ururiyey ninka doonayaay inuu daara ka dhista asaguna waxa waaye waa isku ognahay inaanu naga tirsan inaan iska qabanno inaan iska qabanno aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay ninka noocaasa saddexdaas waxyaabood waa waxa degdega oo hadda dowladdu ay u taagan tahay inaan wax dulqaad ah aan loo muujinin maanta mid kastana ha ogaado annagu maalintaan dowladnimada nimiday ninkii dembigaas galaahi ku baxsan maayo maanta haddaanan kari karin xataa berriyaan kari doonnaa waana soo qabanayna haddii alla yidhahdo maanta dowladdu kuma gaarto tuulo hebel dowladdu ma joogta degaan hebel reerkaagaad deganoo muxuu ahay waad ku dhex dhuuman kartaa waad magaciisiyey kartaa maxaanku idhahdaa qofku wuu dhihi karaa laakiin haddaanan maanta karin inaan karno wadadeedu waa ku soconnaa berriyaan karayna haddii alla yidhaahdo waana daba kacaynaa meeshuu jooga u tegayna haddii alla yidhahdo intaas kadib saddexdaas arrimood waa muxuu ahay waxyaabaha dowladdu aanay muxuu ahay u ahayn markaan u soo noqdo ictiraafkii haddaatan waan ka hadlay ictiraafka dowladda maraykanka amerika safarkeennii aad iyo aadaan naloo soo dhoweeyey si aad iyo aad u weyn weliba oo yacnii aad iyo aad soo dhoweyn meelo badanoo caalamka soo marnay runtii aan la mid ahayn nala soo dhoweeyey xafiisyada maraykanka u taliyoo dhan oo dowladnimada maraykanka looga taliyoo dhan mid aynaan tegin oo madaxda joogta aanan la soo fadhiisanina ma jirto white houseka ha noqoto state waa mahadsanti waa mahadsanti white houseka ha noqoto muxuu ah state departmentga ha noqoto bentagonka ha noqoto congresska ha noqoto xarunta bangiga adduunka ha noqoto meel kasta waa tagnay madaxdii ugu sarraysay ayaan la fadhiisannay waxaan ka hadlaynana maslaxadda soomaaliya unbay ahayde maslaxad dad kale iyo qof kale iyo mid shaqsiya midna ma ahayn madaxda xafiisyadaas aan tagnay waaweyn oo dhan intiiba dalka joogtay midaa hal midaa dalka ka maqnaa umalayna intii kale waan la fadhiisannay arrimaha soomaaliya aan kala hadalnay cilaaqaadka dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya laba dowladood oo mucaamilaya siday u noqon lahaayeen waanan idiin sheegay danaan leenahay annagu soomaali haddaan nahay danana waana laga leeyahay danahaasoo isdhaafay gacma isdhaafaa gacan ku jira danahaasoo isdhaafayna wax ku jira laakiin maanta runta markaan isu sheegno maanta danta annagu aan leenahay ayaa dan kasta ka weyn li'anna annaga dowladnimaa naga maqan dowladaan rabnaa inaan dib u noqonno oon ahaan jirnay marka wax walba ayadaa nooga weyn dantaas aan leenahayaa maanta marka ka weyn danaha nalaga leeyahayna markaan dawlad noqono kadib unbay suurtogelayaane inta aan sidaa nahay cidda naga lahaan karta ma jirto ama danta ay leedahay naga helaysa ma jirto sildaan waa mahadsan tahay waxaan rabnaa marka annagu adduunyadu waxay nagu kaalmaynaysaa si ayadu lasadeeda danaheeda ay u hesho inaan dawlad noqonno markaan dawlad noqonno kabacdi dan haddii nalaga leeyahay nalaga helaya maalintaas aan dawlad noqonona danta nalaga leeyahay dabcan dano kale unbaan kusii bedelan doonnaa laakiin maanta adduunyadu waxay noo taaganta waa inayna garab istaagtayna kaalmayso si aan dawlad u noqonno dan maanta nalaga leeyahay oo nalaga helayo ama maanta naloogu taagan yahay ma jirto maanta annagaa dana leh aan garano yaanan noqonin cunuggii camalxumadu intay ka badatay caanaha camalxumo uu qaba asoo baahan xataa caano i cabi kari waaye ya aan yeelanno dhaqan suuban oo dawladnimo iyo maxaanku idhahdaa siyaasad cadcad oo masaalixdeenna iyo wixii aan na anfacayn maxaan na anfacayn maanta waxaan dawladnimo dawlad inaan noqonno wixii aan nagu saacidayno o dhammaan na anfacayn maanta waxaan na anfacayo wax kasta oo inaan dawlad noqonno nagu saacidayo oo horay noo sii dhaqaajinayo kaas unbaan na anfacaya maanta aad ayaan muxuu ahay arrimahaas uga wada hadalnay kalsooni badan ayaa naloo muujiyey oo inaan dawlad noqonno la rabo inna lagu garab istaago inaan dawlad noqonnona la rabo yaa naloo muujiyey runtii aad iyo aad u weyn yacnii ha ahaato madaxweynaha iyo madaxda kale oon soo sheegoo dhan dalka adinkaa dawlad u ah dawlad sharciga inaad tihiin dalka soomaaliya aad dawlad u tihiin aan aqoonsannahay sidaasaan idinkula shaqaynaynaa laakiin socda shaqada qabta nakaashada haddii aan gabno marka aad iyo aadaad u mahadsantahay marka maanta waxay taagan tahay marka ma aha muxuu ahaaye dawladda maraykanka oo keliya eh dawlado badanaa sida noogu heelan oo inayna garab qabtaan ayna garab istaagaan waxaa intaasi ay ku timiday haddaan idiin sheego hal arrin oo laga yaabo adinku in ay idinla yar tahay laakiin adduunyada siday ula weyn tahay macno ula samaynayso magaalada muqdisho lixdan jeegbontyo tiilaa laga qaaday adduunyada aaday ula weyn tahay waxaa ka sii weyn waxaa ka sii weyn oo adduunyadu ay aad u sii qiimaynaysaa oy la yaaban tahay hal qof laguma dilin hal qofna laguma dhaawicin taas waxaa sameeye waa adinka dawladda keligeed haddii loogu samo askaray inta wadatay xabad barrac qof walba waa adinka hooyooyinka aabbayaasha culamaauddiinka dhallinyarada wiilasha marka haddii marka caalamkii uu saas noogu heelan yahay intaasoon qabanayna ay intaa iyo in ka mid iyo ay muujinaysay reactionka ama dareenka laga qaaday ay saas tahay ma waanay habboonayn marka inaan hore ugu sii soconno haddii la yidhaahdo dowladdu waxaa ka go'an muhimadda koowaad in arrimaha amniga la siiyo dadku qofku ilaahay wuxuu ku irsaaqo ama asaga uu shaqaysto uu cunayaa laakiin sariirtiisa inuu nabad ku seexan karo subaxiina nabad kusoo toosi karo hooyaduna ay gabadheeda muxuu ahay toddoba jirka ah ay muxuu ahay dukaanka rubac sokora uga dirsan karta caawa fiidkii ayadoon cabsanaynin waxa maanta muhimadda koowaad ay noo saaran tahay waa middaas ilaahay idankiisa ilaahay idankiis waana waana maxaan ku idhahdaa waa gaarayna haddii alla yidhaahdo siyaasad ahaan dowladdu waxay rabtaa maamulkii gobollada inay dhisto dowladnimadan inta la qaado in loo geeyo dadku meesha ay joogaan loogu geeyo dadkuna ay dareemaan dowladdii inay la joogto noloshoodiina ay wax ku soo kordhinayso waa maxay dadka waa in caafimaad loo geeyaa oo tacliin loo geeyaa oo biyo nadiif ay cabaan loo geeyo oo booliis iyo amni loo geeyo iyo sharci iyo kala dambayn oo maamul loo geeyo dadka haga oo maxaanku idhahdaa kala kala nidaamiya degmo kasta iyo tuulo kasta ahayna inay taladaasi gaartaan rabnaa wixii aan maanta samayn karnana waan samaynaynaa wixii birri aan samayn karnana birri aan samayn doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin waa go'aan ay ka gaarsiisan tahay arrinta ku saabsan haddaan u soo noqdo gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha gabdhuhu waa naga dhab waa sida aan sheegayna waa haybadeenna iyo sharafteenna waa mujtamaca intiisa badan mujtamac intiisii badneede aanay shaqo qabanaynin oo aan fursad la siinaynin oo muxuu ahay meel gooni ah lagu celinaayana horumar ma gaaraayo marka muxuu ahay waxaan rabnaa marka maxaanku idhahdaa gabdhaheenna talada waxbay ku leeyihiin dowladnimada waxbay ku leeyihiin shaqada dibudhiska dalka waxbay ku leeyihiin haddii annagu wixii aan awooddeenna ku jirtaan ka hadlaynaa annaga awooddeenna kuma jirto haddii biri la gaaro hal qof iyo hal cod oo aan gabdhaha dooran weyno waa markaas waa hawl muxuu ahay mujtamaca u taalo laakiin waxa farxadda leh waxay tahay horta sidiisaba dalkan markuu dowlad noqday kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo maanta marna dalkan sooma marin sharci gabdhaha xuquuqdooda hoos u dhigaayo marna nama soo marin laakiin waxaana haysta maxay tahay mar waa dhaqan mar waa muxuu ahay wax jeclaysi mar waa muxuu ahay iska riixid muxuu ahay la iska riixo iyo wax lamida waa waxana haysta dhaqanka marka waxaan rabnaa waxaan rabnaa marka gabdhaheenna fursadaasay leeyihiin sharciyan sharci dalkan kama jiro gabdhaha xuquuqdooda ama muxuu awooddooda hoos u dhigaya dalkan horta sidiisa weligiis ma yeelan dowlad la'aantii iyo dhaqanka iyo waxbaana haysto odayaasheenna dhaqankana maanta qaar badan oo ka mida waa kuwa muxuu ahay soo saxiixayoo gabdho keena waa ku ammaanaynaa in kuwa dhimanna insha allah way way keeni doonaan laakiin waxaan rabnaa gabdhuhuna gaar isbuuska iyo waasaana nala yeelayaa iyo intaa nalaga dhacay haddiiba sharci wax sharci ahoo idin hor taagan aanuu jirin waxa kale adinkaa laydinka rabaa midnimadiinnaa laga rabaa reer qurac iyo reer qansaxa kala noqonina oo maxaanku idhahdaa marka gabdhihii la yidhahda gadaal ha u gelina muxuu meeshii laydinka soo meeshii laydinka soo jiidaya gadaal ha u noqonina haddii aan la yidhahdo soomaalinimo iyo dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysa ayaa dadka dhan sida dan ugu tahay gabdhahana maxaanku idhahdaa dan u ah haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad ayaan muxuu ahay mar kale iyo mar kale rabaa inaan idinkugu mahad celiyo arrinta ku saabsan waa arrinta aniga aan mar walba habeenkiina aan kusoo qarobo marka waa ku celcelina waa amniga amniga ogaada haddii aanan amni helin oo kan amni darrada wadaahi aan hoosta ku qarino oo aan difaaci tagno oo annagoo dayayna aan wax ka qaban weyno amni darradu waa waxa wax kasta fiiri yani sanadkii lasoo dhaafay baahiyaa dhacday abaaraa dhacday baahiyaa loo dhintay baahida intee loogu dhintay gobolkan geeska africa oo dhamme abaartu ka dhacday inta soomaaliya ka dhimatay sagaashanka milyan ee etoobiyaanka kama dhimanin soddon afartanka milyan oo muxuu ahaa ka badan konton milyan oo kenyaatiga kama dhimanin waay soomaaliya uga dhimatay waa dowlad la'aan xataa markaad sii fiiriso dhulka soomaaliya puntland iyo somalilan abaarta dhibaatada ay gaadhsiisay aad iyo aaday uga yareeday dhulkan kale dhibaatada ay gaadhsiisay war nolol adduunyo iyo cizi adduunyo iyo maxaanku rahdaa cibaado aakhira intaba dowladnimay ku jirtaa ma cibaadaysan kartid haddaadan dowlad haysanin intaad rabtay inaad cibaadaysato ma cibaadaysan kartid lanna masaajidka saacaddaad rabtay inaad tagta ma tegi kartid saacaddii aad rabtay inaad ku gaarta ma ku gaari kartid inaad haddaad odobaa sida haysto xajka aadid marka qaarkood ma kuu suurtagelayso yacni xataa aakhiro ma samaysan kartid adduunyo iska baddaaya marka aan dowladda garab istaagno dulqaadna aan yeelano dowladdu waa haddaan aduudnay aan bilownay waa sii qufaynaa waa sii dhacaynaa khaladaadaan gelaynaa qof howl qabatay unbaa wax khalada qofaan wax qaldaynin ama waa malaa'ig ilaahay ama waa qof gurigiisa inta dhex fadhiista meeshiisa muxuu aha gacmihiisa isa saartoo fadhiistay qaraad ka dhacda iyo dhagaxaad igu duftay iyo waa igu hantaa turwato lagu dhihi maayo haddaad gurigaaga inta gasho albaabkaaga hoosta aad kasoo xirato laakiin haddaad soo dhaqaaqdo oo adeena wax qabato doonto oo aad bini aadam la macaamisho waxna waa khalda waxna waa saxay waxaan u baahanaa waxay tahay waxa yar oon khaladnay waxa aan khaladnay inaan ka faa'iidaysano isla khaladka berri aanan kusoo celin berri mid kale aan samayno laakiin kii shala aan samayno maanta inaan samayno oo haddana berri samayno oon sii samayno waxa foosha xun waa saas laakiin bini aadam baanahay kulligeed waan khaldamaynaa aan wax ka baranno qofkii dhaqaaqo oo wax qabanayo waxbaa laga sheegaa waa la waxaynaa aniga habeen dhaweyto magaalada minnesotaan tegey dalka maraykanka toddoba kun oo qof ayaa meel convention ah oo hool ah oo laysugu yimaada isugu timiday konton qofoodna bannaankay taagneeday tabeelaaleysiidata waxay leeday madaxweynaha kasoo horjeednaa ma rabno waxa wada iyo sida wax wada ma ogolino reer hebel ayuu dulminayaa marka yacni waxaan qabaa waa ka iri meeshiina waa waa waan iri waa u sheegay dadkii sheekadii ahayday dhirwaagii ilmaha yacni dhirwaagii ilma weligood isma arag haddana cunug haddii la dhurwaaga waa waa waa cabsana waa loo kala sheekeeyey dadkaasi annagana waa naloo kala sheekeeyey haddii aan ishor fadhiisan lahayn oo isgaari lahayn waxaan qabaa inaan aad iyo aad isu fahmi lahayn inaan qabaa aad iyo aad inaan isu fahmi lahayn toddobadaas kunoo toddobadaas kunoo qofoo meesha isugu timida runtii oo dadka qaarkiis runtii gabdhaba ha u badnaadeene ay ooynayaan oo qaarkood wallaahi bilaahi af soomaali ma yaqaanaan haddana soomaaliya iyo siday u jecel yihiin way ooynayaan yacni expressionkii oo dalkaas ay ku dhasheen ama ku koreena maraykanka la isticmaalayo dhan bay isticmaalayaan i love you mr president yacni yacni qiirada ay ku gelinaysa markaad aragto yacni kuweennii marka hadda joogay meeshaan hawshana waxay u taallaa waa annaga doorkooda ayaga waa qaateen wakhtigii dhibaatadu jirtay muxuu ahay reeraha waa biireen laakiin maanta annagaa joognee dalkan gudihiisa inaan wax ka qabanaa rabnaa kuwaas tabeelayaasha sitay oo walaalaha soomaaliyeed ahna waa u hambaliya waxaan dhahay haddiiba aanay qoraca kaa qaadanayno hadda tabeello un ay joogto waa dadaaleynaan dhahay ayagana waana mahadsan yihiin xaqayna u leeyihin inay fikirkooda cabiraan wax dowladnimo soomaaliyeed ka sokeeya ma doonayno aniga iyo prime ministerka iyo speakerka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka intaba in nagamadoo ku shoortay oon annagu ka mid nahay wax dowladnimo soomaaliyeed ka sokeeya inaan jirina ma jirto waxaan rabnaa waa dowladnimo soomaaliyeed waxaan rabnaa dadkaani sharaftiisa iyo karaamadiisa inay soo noqoto waxaan rabnaa in maxaanku idhahdaa dalkeenna oo dunida caadiga ka mid noqdo caalamku magaa tagnaa hal midaan u sheegnaa waxaan rabnaa soomaaliya in loola macaamilo sida dal caadi ah soomaaliya markii loola macaamilo dal caadi ah markaasay dal caadi a noqonaysaa marka qofkii doonaya soomaaliya inaanu sidii dal caadi ula macaamilin dee soomaaliya inay dal noqoto ma doonayo marka fikirkaasna muxuu ahay adduunyadu way naga gadatay markaan u noqdo arrinta ku saabsan aaday loo gumaysay waayihii lasoo dhaafay dhammaanteen dadka soomaaliya meel kastoo joogaan khilaafka dawladda ka dhex jiray khilaafka hogaanka ka dhex jiray waana dhibaysay war maxaa ku dhacay maxay saad u yeelayaan may midoobaan may isdhegaystaan may kala dambeynaan lahayn maanta waxaa soo baxay sida kale kuwa dhahayo prime ministerka iyo madaxweynihii waa isku milmeen guddoomiyihii baarlamaankana waaba ku dhex milmayba awoodihii kala saarnaayoo kala sarreeyey meeshaasay ku dhammaadeen meeshaan muxuu ahayo maxaa fiican marka ma inaan isqaqabsanno oo isxagxaganno oo war iska hor imaanaya aan sheegno oo aan midba midka kale farta ku fiiqa miyaa miyaa fiicnaan lahayd waa maya haddee waxaan leeyahay kuwaasna bal ha loo caqli celiyo waa run aniga iyo prime ministerka iyo speakerka saaxiibbaan nahay waxaan saaxiibba ku nahay danta soomaaliyeed shirka ma ahin shirka ma ahin ganacsi nagama dhexeeyo isku jufa ma ahin isku maxaanku idhahdaay mxuuha koox diineed ma ahin isku wax kale ma ahin waxaan nahay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo speakerkii soomaaliya waxaanan saaxiibbo ku nahay oo aan isku jecelnahay danta soomaaliya inaan isku dhinac u riixno inta yartaa ee wanaaggaa ee adduunyada uu nagu qadarinayn waa intaas kuwa soomaaliyeed ayaa waxay fiidgareeyaan ama ay warar aan sax ahayn ay siiyaan adduunyada oo dhahayo meeshaan muxuu ahaay wax kama jiraanoo meeshaan waa anuu ma garanayo marka taas waxay tahay dastuuraan leenahay dastuurku wax badanuu noo kala qeexayaa wax badanna waa naga dhiman yihiin laakiin ninka orodku roon iyo ninka aayad ku roonba allaya awrtii reerkii awrtu ka dhintay ninkii wadaada u xirsi xiri karo awrtii iyo ninkii orod laho awrtii raadkeeda inta qaadan raadi karaba awrtii in la helaa noo madalahay yidhahdeen moogtahay annaga waxaa noo madala dowladnimo soomaaliyeed wado kasta waddo kasta oo sharcigu uu qabo waddo kasta oo dastuurka uu qabo waddo kasta oo dhaqanka soomaaliyeed ee suuban uu qabo oo dowladnimo soomaaliyeed ay ku imaan karto waa maraynaa si kasta ha u dhib badnaato nama niyad jibinayaan namana muxuu ahay hor istaagi karaan kuwaas qaabka daran oo waxaas ku nool oo maalin walba dawladda in la cambaareeyo maalin walba dawladnimada in wax xun laga sheego maalin walba dawladnimada magaceeda in la dilo si ay masaalix yaryar oo maxaanku yidhahdaay bakshiish yar ay u helaan oo la yidhaahdo warkaad iisoo sheegto oo ku mahadsan tahay loo yidhaahdo awgeed waxaan leenaha iimaanka allah idingeliyo soomaaliya dawladay u baahan tahay waxa inaan wada fiirano ay tahayne oo annaguna madaxda haddaan nahay nalagu qiimeeye ay tahay waxaani ma ku jiraa dawladnimo ma tahay haddii aan ka aamusabo aniga waa idhibay laakiin haddaan ka aamuso dawladnimo ma ku jirtaa haa hadday tahay waxaan mudannahay in maxaanku raha nalagu taageero soomaaliya magac xumo badanaa lala daba kacay waddanka adduunka ugu musuq maasuq badan waddanka maxaanku raha buucadbeeda leh waddanka argagixisada dhoofiye waddanka xerada qaxootiga ugu weyn adduunka ku leh dadkeennu intaas ma mudnaan qabaa annaga dadkeennu intaas waa ka qiimi badan yahay magaxxumidaasna waxa keenayna waa midda haddaad sheegay waa soomaali kale waa soomaali kale leh musuq maasuqaa jira haddii layidhaha anugu ma qabo in oo adduunyada musuq maasuqa mitiro laysku cabiruu leeyahay annaga mitirkiiba ma qabnay maxaana lagu cabiray horta waa meel waxaan garanaynaa lacaga badan oo ribooradii la qori jiray oo layidhi unaccounted waay yani waa la xaday lama dhihin waxaa lii lacagtaasi meelay jirta lama garanayo maxaa loo garan waaye macnaheeda in la xaday keliya ma aha waxaa loo garan waaye systemskii iyo tuuliskii ama aanan qabin ama haddii aan qabnayna markaas dadkii jooga ay isticmaali waayeen sababtaasay ku dhacday ama karti darra ha ahaato ama ogaan la-aan ha ahaato ama markaa waxaan qabnaa meeshaas inaan ka nimaado annagu waxaan rabnaa lacagta dawladda inaan la dhacaynin inaan muujinno baasada dawladda soo gasha dal iyo dibadda dadka soomaaliyeed inaan usoo bandhignay ogaadaan caalamkuna inuu ogaado mekanism ama qaab lagu ogaan karaan inaan samaynaan rabnaa dadka soomaaliyeed dawladnimada soomaaliya magac dilka ha laga daayo khaasatan walaalaheenna muxuu ahay saxaafadda saxaafadda waxaan dhahnaa oon ka aaminsanahay waa dhegihii iyo indhihii ummadda dhegtii ay wax ku maqlaysay ishii ay wax ku arkaysay waaye saxaafaddu dhegtay ishu jirka bini aadamka soo qiimi badan kuma laha saxaafadduna sidaasay mujtamaca qiimi badan ugu leedahay oo mujtamacu haddii aanu saxaafaddaas lahayn oo waxa dhacaya aanu ogaanin oo waxa xunay jira aan loo sheegin oo waxa sanaya jira aan loo sheegin dee allaxdhukan abaarmoogu noqonaya waana la isticmaalaya marka waxaan leenahay muxuu ahay wiilasheena saxaafadda oo si ay dadka indhe iyo dhago ugu noqdaan awgeed dhibaato badan u soo gaartay sanadkii hore siddeed iyo toban saxufiyaa la dilay dowladda soomaaliya ee aan madaxda ka nahay annagu waxaan go'aansannay dadkii dadkaas dilay in la raadiyo awooddeenu ha yaraato waa sidaan sheegay maanta haddaan heli weyno barriaan heli doonaa laakiin waa howl nagu taagan dadka hortiisaan aan ballan ku qaadnay dadka dadka saxaafadda ka shaqeeya ugaarsanaya ee dilayo dowladdu inay daba kacayso ay raadinayso wakhtigay doontaba ha noqoteene mar inta lasoo qabto la horkeeni doono sharciga laakiin wiilasheenna iyo gabdhaheenna saxaafadda joogan waxaan ka rabnaa bahdalka magaca dowladnimada ma mar kuwooda qaarkood ay ku samaynayaan inay aad isaga waansadaan ayaguna dalku wuxuu idinka mudan yahay magaciisa iyo wejigiisa qurxan inaad gudbisaan ma dhahayno xumaato dhacday ha la qariyo maya xumaato ka soo dhacda dadka ha loo sheego sida ay tahay ha loo sheego laakiin midaan dhicin yaan la abuurin waxaan haynaa kayses badan oo saxaafadda qaarkeed ay sii daayeen adduunyada ay u sheegeen oo aan jirin dad aan la dilin oo dowladdaa dishay la yidhi gabdho aan la kufsanin oo dowladdaa kufsatay iyo ciidankeeda la yidhi marka dee taas si qiimo dhacay idinku tahay sida mujtamacuba oo elements ama shakhsiyaad xun ay ugu dhex jiraan saxaafaddana kuwo xunxunaa ku dhex jireen iska ilaaliya oo qiimihii badnaayood u dhimateen oo intaasoo wiili intaasoo gabdho ah oo saxaafadda ka shaqeynaya magac iyo maqaam mujtamac dhexdiis ku laha loo dilay waayo aad warka fiican u sheegaysaa daraaddeed in maanta mid xumoo uu lacag yaroo rakhiis ahoo maxaanku rahdaye bakshiish oo la siiye awgeed oo saxaafaddu annaga waxaan ognahay yani waxaa loo aadaa yani ma aha maanta meel nolol fiicanoo weyn laga helo laakiin waxaa loo aadaa waxay tahay rabitaan qofkaasi taalenti uu leeyahay uu rabo uu ilaahay hibo u siiyo u joogaa saxaafadda meel beese badan laga kasbado oo xoolo badan laga hela ma aha marka shaqana waxaa ugu fiican midda qofku uu hibo ahaan u jecel yahay inuu u qabto marka saxaafadda waa dhiirigelinaynaa waana ku ammaanaynaa intay dowladdu kartane muxuu ahay waa waa protect garaynaynaa laakiin protectionka ugu fiican ama ilaalmada iyo ximaayada ugu fiican ee saxaafad iyo qof kasto iyo qayb kastoo bulshada ka tirsan eeli karto waa dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysa oo kala dambayntii soo celinsa inay jirto dowlad haddii la waayo suxufi ma ammaan helayo sheekh ma ammaan helayo muxuu ku rahdaay xildhibaan ma ammaan helayo hooyo soomaaliyeed ma ammaan helayso lama ammaan helayo waxa ammaanna wada deeqo na gaarsiin karaahay waa dowlad wax naga dhexeeyo tacliimno aan wada leennahay caafimaad aan wada leennahay amni aan wada leennahay magac iyo karaamo aan wada nima odayaha wuxuu iigu sheekeeyey wuxuu yidhi dalaan imidow yidhi anigu viisa haysanin markaasaa askari dhallinyaraha immigrationka meesha fadhiyey ninkii supervisorka ahi baasboorka soomaaliga inta kor u taago wuxuu dhahay soomaali waaye see la yeela markaasuu soomaali miyaa ahaa bilow liya si isla dalkaasaa maanta wuxuu dhahayaa baasboor soomaaliya laguma soo geli karo dalkeenna isla dalkii maxaa isbedelay soomaalidii shalay umbaan nahay soo maaha dadkii soomaaliyeed ummaddii ummaddii umbaan nahay weli waxa isbedelay waa dowlad shalay jirtay maantana dowlad ma jirto meeshaas ayaa nolosha wax kasto ay leedahay ayaa naga xun waxaanay nooga xun yihiin waa dowladnimada ballanta aan isku ognahay oo aan ilaahay hortiis aan ku ballannay waxa waaye maxaanku rahdaayey dowladnimada inaan taageerno annaguna waxaan hortiina ilaahay hortiisa aan horeyna ugu ballan qaadno haddana ku ballan qaadana waxay tahay wax dowladnimo soomaaliyeed ka yar oo aan jarinayno ama aan ku qancayna ma jirto ilaahay idankiisna dowladnimadii waa timiday wakhtigeediina waa la joogaa inta dhiman aan dhammaystirno aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu